الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن سوكر نعالكم مؤلف كلنا وكتر أركان الصلاة والرفع لليدين في الإحرام السن بجعل الإبهام حذا شحم الأذن مكشوفة وفرق الأصابع ويبتدي التكبير حين رفعها ولركوع واعتدال بالفقار ووضع يمناه على كوع اليسار أسفل صدر الناظر محل سجوده وجهت وجه الكل وكل ركعة تعوذ يسر ومع إمامه بأمين جهر وسورة والجار أو سر وثير وعند أجنبي الأنثى تسر وكبرا لسائر انتقال لكن مع التسميع الاعتدال والرجل الركيع جاف, جاف مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه والوضع لليدين بعد الركبة منشورة مضمومة للقبلة ورفع بطن ساجدا عن فخذيه مفرقا, مفرقا كالشبر بين قدميه وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها وصبح ركعته وإن تسجدي وضع على الفخذين في التشهد يديك وضم ناشرا يسراك وبض سوى سبابة يمناك وعند إلا الله فالمهللة ارفع لتوحيد الذي صليت له والثاني من تسليمة التفاته والثاني من تسليمة التفاته ونية الخروج من صلاته ينوي الإمام حاضريه بالسلام وهم نعوه ردا على هذا الإمام inaasoo cashirkeennu maanta ku saabsanaan doonaa oo waxaynu ku soo jiray salaada sunankeeda sunankeedii ayuu wuxuu ka soo hadlay sunankii qabliyada ahaa salaada intaan la gelin buu wuxuu yihi aadaanka iyo aqibku waa sunanka salaada salaada marka la gelayo iyo dhexdeeda waxyaabaha sunankaana halkan uu ka bilaabay wuxuu yihi warrafcu in la kor loo qaado lilyadayni labada gacmood fi lixraami xirashada salaada sunna waa la sunneeyey marka ficilkii sunna weeyo wa sunna waxaa la sunneeyey arrafcu karuqaad lilyadayni labada gacmood fi lixraami salaada markii la xiranayo in labada gacmood kor loo qaadaa waa sunna waajib ma aha oo salaadu way asixi laakiin waa sunno fadli badan oo wanaagsan qadarka qorbuqaadkuu ka hadlay oo bijacli libhaami suulka inaad ka yeeshood gaarsiiso xidaa shaxmi ludun dhegta qeybteeda jilicsan ee lalmata qaabilkeeda aada gaarsiiso shaxmatuludun waxaa la yidhahdaa dhegta intan lalmata ee jilicsan baa la yidhahdaa shaxmatuludun suulkaaga haddaba inuu shaxmatuludun taabta laguma dhihin xidaa inuu ku beegan yahay baa lagu yidhi riwaayaadka saxiixa ah ee nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam rafculyadeyni fi lixraami culimmada qaar baa ku tilmaamay xaddu tawaatur inay dhan yihiin cumuumanna fuqahadeena muslimiintu maxaaladan koobaad ee xirashada salaada khilaaf limuctabarihi kama jiro saa darteed labadii gacmood kor in loo qaado waa sunna qadarka la gaarsiinayaay laba riwaaya labaduba way soo arooreen xadwa mankibayhi way ku soo aroortay xadiidkii saxiixaanka ibni cumar iyo kayrkiiba labada garab labada garab qaabil horaadkooda xidaa sideedaba waxaa la yidhaahdaa meel ku beegan kana horeysaa la yidhahdaa halka kula siman xidaa lama yidhaahdo alxidaa waxaa la yidhahdaa meel la siman oo kor uga dheerayn hoosna uga gaabnayn laakiin qaabil horaada xagga hore ah saa darteed labada gacmoodii marka kor loo qaadaaye xidaaa mankibayhi way soo aroortay labada garab bay ku aadanaayeen gacmihiisu labada garab bay qaabishanaayeen oo labada garab bay la sinaayeen xagga horena way ka ahaayeen waxaa laba taas waa xadiidkii ibni cumar ee saxiixeynka waxaa imaamu muslim wariyey min xadiidi waayil ibni xujrin xiyaala udunayhi labada dhagood in la qaabilsiiyo kor loo yar dhaafiyo halkii hore marka labadaa wej baa bannaan inaad hoos u yar dhigto oy labada garab ku aadaan gacmihii iyo inaad kor uga yar qaaddo oy labada dhagood ku aadaan oy la sinmaan inay taabtaan wax riwaayaa kuma asixin amaa lafdiga mualifkuu is adeegsaday shaxmi ludun dhegta inta jilicsanay hidibki iyo baruurtiihi waa riwaayo dacfi ku jiro min xadiidi waayil ibni xujrin abu daawuud iyo nasaa-iya kayrkood ay wariyeen ou leeyahay ilaa labadiisa suuli inay dhegaha intooda hoose iyo jilicsan ee baruurta ah in ay la sinmaan ay ku dhowaadeen lafdiga saa tafsiilka u ee riwaayada waayil ibni xujrin dacfi baa ku jira laakiin waxaa sugan oo muslim min xadiidi waayil ka wariyey xiyaala udunayhi labada dhegood qaabilkooda marka rafciga darajada kor loo qaadayo labadaa wej baa sugan inay hoos u yar dhacaan ay garbaha noqdaan iyo inay kor u yar kacaan ay dhagaha ku aadaan laakiin awjuuh badanoo innagu aan samayno in garbaha gacmaha la saarto oo gadaal la geeyo ani wax ku soo arooroo sugan maarag in dhagaha la taabsiiyey sida axnaafta hindiga iyo axnaafta aad ku arkaysana iyadana xawaji oo sugan ay leedahay maanan arag waxaa kaloo iyadana wej lahayn insaan la yidhaahdo sidaas waxaa gacmaha la yidhaahdaa ama gacanta la yidhaahdaa adoo salaad ku jira marka lagu salaamo salaamta rabbigeedaa saa la yidhaahdaa waxaa kaloo sidaasi ku dhow la yidhaahdaa markii ducada istisqaha iyo roob doonta la doonayo ilaahay roob samada ka yimid laga rajeynayo laakiin salaada marka la tukanayo in badan dhalinyarada waxaa arkaysa marar badan wuxuu ku leehay allahu akbar marka allahu akbar xiyaala udunayhina maaha xadow minkibayn mankibeen malaha markii halkaa lagacaan la taligo allahu akbar buu ku leeyahy intuu ka celinaya marka taa sax maaha dadka qaarka waxaad arkaysaa marna gadaal buu geynayaa marna inuu wax dhagax tuurayaad moodaayo duusaa yidhahduu saadhihi markaas haddana soo celin aan waxa la tuuraya garan waaye halkaa marka la geeyo gacmaha in halkan laabta la saaro way goobta la saarayo way soo socotaa faahfaahinteedu bijacli ibhaami suulkii in laga yeelo xidaa shaxmi ludun dhegta inteeda jiricsan mid ku beegan inta jiricsan waxba shardi laga dhigi maaye riwaayada saxiixa xiyaala udunayhi ama xadwa min kibayhi labadaa midun qaado makshuufatan xaalay tahay gacmuhu migwa faydan oon mara ku dadnayn gacmaha waa inaanay mara ku dadnayn arrintaasi waxaa tilmaamay xadiidkii waayil ibnu xujrin aan tilmaanay imaamu muslim fii saxiixii ba wuxuu leeyahy nabigaan la tukaday falamaa araada an yarkaca markuu rukuucayay nabigu calayh isalaatu wasalaam akhraja yadayhi gacmihii buu ka soo saaray min athawbi maraduu ka soo saaray markii hore mara ugu dadnayd markuu rukuucayay gacmihii buu la soo baxay oo markaasuu kor u qaaday markaasi waxay dhaheen maadaama rukuucdii rafculyadayn ay tahay takbiirtuna rafculyadayn ay tahay ixraamku isku mid weeye oo laysaga qiyaasanayaa riwaaya abu daawuuduu wariyey oo isna ka ku sugan ka ansaxday min xadiidi waayil ibni xujrin baa wuxuu leeyahy nabigaan u yimid laba xilli buu u yimid oo tilmaamay xillina xilli kuleylay ahayd wuxuu leeyay markii labaad baan u yimid fi shitaayi xilli qabooba saxaabadiisa waxaa arkay buuri gacmihii kor loo qaadaye xilligii horean u imid banaanaa min taxti iyaabihim fi salaati marada hoosteeda iyagoo mara ku dadanta ay qaadaya xadiidkaa waxaa laga fahmay qabow dartii bay gacmuhu marada u daday marka min baabi alxaajati wadaruurati dheh laakiin waxaa ka ficlay markii aan qabow iyo xaajo jirin gacantii inay banaanka taallo waxaa sii cadaynaya bay yidhaahdeen qaybta dambe riwaayadkii ku soo aroorayoo wafariqi lasaabica asaabicda iyo faraha kala qaad oo markaad takbiirta xiranayso faraha ha isku dhejin hana laabin hana soo godin ee waxaa lagaa doonayaa faraha inay taagnaadaan aadna aynan isugu dheganaanin wuxuu ihi wafariq kala qaad alasaabica faraha kala qaad walidaalika abu daawuud iyo ibni khusayma riwaayo ay wariyeen baa jiro yamuddu asaab yamuddu asaabicahu farihiisa wuu taagi jiray horta ma laabi jirin yufariju baynahaa waana yar kala qaadi jiray aada isuguma dhajin jirin saa darteed markaad gacmaha kor u qaadayso farahaa soo laabine gacmuhu faruhu ha fidsanaadaan waa sunna markay fidsan yihiinna ha isku wada dhajine hayar dhexdoodu ha yar banaanaato adoo xiyaala usaxay xadwal mank xadwal mankibayne ama xiyaala usayni gaarsiinaya wayabtadi takbiira allahu akbartana wuu bilaabayaa xiina rafaaca markuu kor u qaadayo takbiirta iyo kor uqaadku waa inay wada socdaan baa sunnaha buu leeyahay oo takbiirta iyo gacmuhu gacmuhu waxaa kor loo qaadayaa markaa takbiir bilowdo markaad dhammaysana waad dejinaysaa marka allaahuda kor ula qaad akbartana halkaa la saar oo la soo deji laakiin allaahu akbar intaad tidhaahdo kadib kor ha u qaadin intaad gacmaha kor u qaado oo dhigta kadibna allahu akbar ha dhihin waa sida sunnada ee fadliga badan ee riwaayaadku ay u badan yihiin laakiin haddii laga hormariyo haddii laga dambaysiiyaba labadaba salaadu way asixi oo dhib ma laha intaasi waa takbiirtii hore warafcu lilyadayni in la kor qaada filixraami la geray walirukuucin marka la rukuucayana gacmaha kor in loo qaada waa sunno wactidaalin marka laga soo toosaya rukuucdana kor in loo qaada waa sunno bilfaqaari lafaha dhabarka kor loogu soo toosaya loogu soo ictidaalayo saddexdaa mowdic ayuu wuxuu yidhi saddexda waa sunno weeye rafculyadaynku inta asaxu riwaayaati ku soo aroortay waa afar mowdic salaada marka la xiranayo marka la rukuucayo marka laga soo toosayo marka ataxiyaadka hore intaad dhammaysata salaadu hadday laba ataxiyaad leedahay ragcadda saddexaad loo kaco afartaa jeer weeye marka hadda wuxuu ku yihi walirukuucina kor ugu qaad xadiidka ibni cumar ee bukhaari iyo muslim baa wuxuu ahaa nabigu kaana yarfacu yadayhi ida اftataxa asalaata waidaa rakaca waidaa rafaca ra'sahu min arukuuci rafaca kadalik sidoo kaleu gacmaha kor ugu qaadi jiray buu nabigu alayh salaam markuu xiranayo kor buu u qaadi jiray markuu rukuucayo iyo markuu ka soo toosayana kor buu u qaadi jiray qadarkee iyo kayfiyadu waa isla sidii sidii markaad xiranayso qadarkaad kor u qaadaysay iyo qaabkaad gacmaha ka dhigaysay takbiirtii iyo rukuucdii iyo ictidaalkii isku mid weeye wawadcu yubnaahu gacanta midig inuu kor saaro calaa kuuci lyusraa gacanta biixida cumaacumteeda hore kuuc waxaa la yidhaahdaa intan horaa la yidhaahdaa inta haddaba kafaynka ah halka uu ka soo laabmo baa saddex qaybooda halkan kala baxa ah intan kaf iyo cumaacum baa la yidhaahdaa halkanay kala laabanto waa saddex magac bay leedahay alkuucu waalbuucu waalrusqu alrusqu oo ay ayn ah iyo siin halka dhexda ee jiricsan baa la yidhaahdaa ee labada dhinac midna ahayn laftaadu markay kala baxdo labada dhinacna waa lafa adag halka dhexdaana way yar jiricsan tahay lafaha isku jira maahane halka dhexdaa rusqi baa la yidhaahdaa labada hareerahana kuuc iyo buuc baa la yidhahdaa yaa kala yaqaana waxay u badan yihiin kan midigtaa kuuc la yidhahdaa kan bidixdaana waxaa la yidhahdaa buuc laakiin qofkan kala aqoonin waxban yaqaan waxba ma garanayo hebel baa maal iyo maamaal loogu halaqabsadaayo laa yacrifu kuucahu min buucihi kuuciisa iyo buuciisa ma kala yaqaano macnaa waxaa la leeyahay wuxuu kala gartay iska daaye gacantiisa labada dhinac ma kala garanayo wuxuu garanba qofkaas marka in gacantiisii kala garan waayey baa la leeyahay wax kaloo gartay iska daa marka alkuucu walbuucu walrusqu weeye marka haddaba nabigu halkaasuu saari jiray nabigu waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu dhudhunkana saaray oo gacanta gacanta kala dhudhunkeeda saaray halkan gacantu ay ku kala baxdana wuu saaray labadaa wejna waa bannaan yihiin laakiin waxaan meesha kuba jirin xusullada in la qabsado sidaasoo soo daalay inuu qofku labadaa qabsadaan meesha kuba jirinba waxaa labaadan meesha ku jirin faraha faraha in la kor saaroo sidaa la yiha labada farood saa in laso halkaa la qabsadaan iyadana meesha kuba jirin imaa inaad dhudhunka gaarsiiso oo imaa halkan inaad gaarsiiso laba kayfiyaa kuu bannaano inaad kor saarto iyo inaad qabato labada way bannaan tahay laakiin xusulka inaad qabsato iyona labada farood iskor saarto kuwa iyagu meesha kuma jiraan wawadcu yubnaahu gacantiisa midig inuu saaro calaa kuuci lyasaari tabiixidaa kuuceediyo halkan kala baxeedaa inuu kor saaro ayaa su laga doonaya iyana waa isla sifadii salaadii xadiidkii waail ibni xujrin radia allahu tacaala canhu waardaahu uu lahaa nabiga asal markuu tilmaamayey uma wadaca yadahu lyumna calaa dahri kafihi lyusraa warusi cumacumta gacanta kafka inteeda kore iyo halkaa kala baxa abuu saaray buyii wasaacidi iyo dhudhunkaba intaa wuu isla saaray nabigu sal allahu alay ali wasalam xaggeed ka saari marka gacanta gacanta in la kor saara la garay laakiin jirkaaga xaggeed saari ma calooshaad saartaa xanafiye waxay dhaheen halkaa hoosee gubeerka ha la saaro sababtoo ah qofku naar wuxuu ku gala labaa u badan alfamu walfarju afkii lama saari karo waxbaa laga akrinaya maxaa soo haray fowqa alfarji in la saaro tafaa'ulan aaaar iyo xadiis dicaafana markaasay ururiyeen shaaficiyadana waxay yidhaahdeen maya halkaa wadnahee yarbiixda u badan ha la saaro sababtoo qofka wadnaha baa halkaa laga xukumayo alaa ina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu hala tafaulo halka hala saaro laakiin labadaba midna sax maaha asfala sadrin laabta hoosteedaad saari maa bayna asadri waalbaطni caloosha iyo laabta halkan u dhaxaysa saaro halkaasaa la saarayaa buu yidhi arrintaasina waa sanadkeedi iyo itibaar ictibaarkeedu daciif weeye nabigana waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam marka la isugu geeyo majmuucatu uruq waa laabta in la saaro wey wanxarna maho dhuunta maaha caloosha hoosana maaha halkaa sadrahu laabtu nabigu saari jiray waxa ugu xoog badane ku soo aroorayna oo mursalka abu daawuud uu warinayay min mursali taawus ibni kaysaan uu leeyahy nabigu cala sadri laabtuu saari jiray waxaa jira laba xadiid oo kaleo sanadkooda dacfi ku jiro xadiidu qabiisata bni hulbin can abiihi iyo xadiidu waail ibni xujrin oo laba ariiq isna riwaayada lagu wariyey marka la isu geeyey qawaacidda cilmulxadiid waxay keenaysaa inuu xadiid xasan oo bikayrihi uu yahay wuxuu tilmaamayaa cala sadri laabtaa la saarayaa laabta hoos in looga dhiga haddaba oon laabta la saarin calooshana kor looga qaado bay shaaficiyadu qabaan taxta asadri wa fowqa albaطni bay yidhaahdaan laabtana hoos uga deg calooshana kor uga kac halkaa ay isaga yimaadaane labada lafooda caloosha korkooda ay isaga yimaadaan bay shaaficiyadu saara leeyihiin mutaahiriinta qaar baa yidhi ilaa bidixda dhinaceeda weliba wadnaha xaggiisa in loo badiya fiican laakiin riwaayaadka ugu xooga badana ku soo arooray calaa sadrihi laabtiisa wey inuu saaro qofka naadiran xaaluu eegayo maxalla sujuudihi goobta uu ku sujuudayana qofku waa fiilinaya oo salaada markaad tukanayso waxaa sunno oo wanaagsan inaad meeshaad ku sujuudaysa fiiriso horeyna waad fiirin kartaayo dembi maaha laakiin kor baa loo ogolay inaad fiiriso haddaba jihaadka kuu furani waa afar imaa kor inaad fiiriso waa la diiday hareerahana waa la diiday hortaada waa la ogol yahay hoostaadoo maxalu sujuudana way ugu fadli badan tahay amaa hor inay bannaan tahay nabigana sala allahu calayh aalihi wasalam jidaar gidaarka maalinkii kaljannati wannaari baa laysoo bandhigay waa kii lahaa mar oo horay buu fiirinayay marka horey waa la fiirin karaa maxalu sujuudi in la fiiriyana daliilkeeda waa sheegi doonaa kor salaada in la fiiriya nabigaa reeba wuxuu yihi dadka qaarkii ama ha iska daayaan salaada ay kor fiirinayaan aw latukhtafanna absaaruhum ama indhahay araggaa laga dafayaa hareeraha in la fiiriyana nabigaa la weydiiyo wuxuu yihi ikhtilaasun yakhtalisuhu shayطaanu min salaati اlcabdi shaydaankuoo salaadaadii xadaya way khushuucdaadi marna xag uga carraya marna xag uga carraya maxaa la rabaa marka naadiran xaalu yahay mid fiirinaya maxalla sujuudihi sujuuddiisa ma booskeeda halkuu ku sujuudaya uu fiirinayaa nabiga calayh salaatu wasalaam waxaa ka sugan kacbada inuu galay inta uu tukanayey buu yidhi saxaabigii wariyey wamaa khallafa basaruhu mowdica sujuudihi indhihiisu kama leexan halkii uu ku sujuudayey xataa kharaja minha ilaa uu kasoo ka baxay salaadii salaaduu kacbada ku tukaday halkuu ku sujuudayay unbuu fiirinayay wuli meel kale ma fiirinin waxay culamada qaar ka soo reebeen cinda tashahudi marka aad taxiyaadsanayso fartaada inaad fiirisaa wanaagsan bay yidhaahdeen oo fartan ishaarada iyo tawxiidka ah waxaa kaloo sunno ah wajahtu wajhii inuu akriya waan yaqra alistiftaax inuu akriya wey oo weliba istiftaaxa riwaayaad badan baa soo arooraye riwaayada wajahtu wajhi alkulla dhammaan dikrigaas inuu dhammaystiro taana nabigeenay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaamu imaamu muslim baa fii saxiixihi ku wariyey waxaana uu leeyahay wajahtu wajhi liladii fatara asamaawaati wاlard xaniifa wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wa nusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabi اlcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu waana min almuslimiin ama awal muslimiin labada riwaaya waa soo arooreen allahuma anta almaliku laa ilaaha illaa anta ilaa akhirkii ducadii dheeray inuu aqriyo ayaa sunno ah ducooyinka dhowrka istiftaaxa ama salaada furfurashadeeda ku soo arooray ikhtiyaaru shaaficiyati waa ducadanu wayna ugu dheer tahay adkaar iyo ducooyin badan oon kuwa kala aanay lahaynna waa soo aroortay laakiin haddii ishkaal kugu imanayo oo imaamku qiraa'o fudud yahay oo ducadan markaad akrida adoon faatixadiiba ka gaarin lagaaba hor rukuuci doono qaar baa salaadooda markaad ku xirata imaamyada qaarkood baad moodaysaa haywey inay saaran yihiin oo salaadiiba faatixada adoon dhammaynin adkaarta iftitaaxa kuwa yaryarkaa fiican inaad akrido kuwa gaagaaban inaad akrido hadday salaadu mutawasit tahayna kuwa mutawasita laakiin waxaa fiican marba mid inaad akrido adkaartiina aada xifdido kuwii nabiga ka sugnaayo casala nabiga aad kaga dayato mar wajahtu wejhi aad akrido mar lah allahum baacid beyne aad akrido mar tii mukhtasarka inaa cumariga aad akrido wa kulla rakcatin tacawudu yusir yusar wamac imaamihi biamina jahar halkana laba mas'aloo sunanka salaadu ku sheegay wa kulla rakcatin ragcad kastaba tacawudun isticaada yusaru lahoos loo akhrisanayaa ragcad kastaba isticaadadii in lala yimaado acuudu billahi min ashayطaani arajiim aad tiraahdo ayaa sunna ah maadaama qiraa'a aada akridayso oo laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaabi la yihi faatixadiina umu lqur'aan ay tahay ilaahay baa ina yihi faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani arajiim daahirka aayaddu mar kasta ood qur-aan akrida weeye dee faatixa akridaya oo suuradoo rukuucday sujuudday soo kacday faatixa cusub baad bilaabaysaa waa qiraa'a jadiida saa darteed isticaadadii inaad la timaado ayaa iyadana loo baahan yahay isticaadada yusaru waa la qarsanayaae kor loo aqrin maayo sidaas hadyigii nabiga cala salaam isticaadada iyo bisinkaba lama jahri jirin bisinka marmar baa laga yaabaa in lagu xambaaro riwaayaadka jamacooda laakiin isticaado lala jahramaba jirin waaan arday ahayd baa maalin laysu qabsaday bisinka kor baa loola jahri lala jahri maayo nin baa ardadii salaada tukiyey maqribo markaasuu isticaadadiibu la jahray dadka acuudu billaahi min ashayطaani arajiim buu kor u akriyey ardada maalinkii laga bilaabay ninkii acuudu bay ku dhejiyeen magaciisi waan halmaanay acuudu baa la dhihi jiray ilaa hadda isagii markii ugu dambeysay hadda toban sano ka hor acuudu buu isu yaqiinay bari acuudu waran acuudu yaa arkay maalinkaasaa magacaa meesha ka saaray laakiin wej fii madhabi lmaalikiya baa wuxuu leeyahay isticaadada waa lala jahri karaa acuudu billahi min ashayطaani arajiim waa lala jahri karaa buu leeyahy laakiin sunnadu sidaas maaha waa ma imaamihi imaamkiisa isagoo la kaashanayana jahara wuxuu la jahrayaa biaamiin aamiinta wuu la jahrayaa oo imaamku markii uu aamiin leeyahay ay imaamku kor aamiin u yidhaahdo adna aamiin baad dhihi cumuuman imaamku markii uu aamiinsado nabiga amra in la aamiinsado idaa qaala alimaamu waladaalliin faquluu aamiin aamiin dhah mar kalena wuxuu yidhi haddii uu imaamku dhammeeyo فإن الإمام يؤمن والملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فضيقاتي أمين تلاله وحق لي أمين تلاله نبي وكل السلام لما فايدين كحسد يهود وحكى ليدين كما حسد وحلوضها متكودها آمينتك إمام قداشي لليه الدعاليس آمينتي ما لا جهرية تآمين إلا يراهده wuxuu yidhi jahara wuu la jahrayaa riwaayaadku sariix kuma aha in lala jahro laakiin aataar abuu hurayre iyo cabdulaahi bnu zubayr ka sugnaatay baa jira iyagoo ay maa aamin intay yidhaahdaan maamuumiintuna aamin la jahri jireen ilaa codka dhawaaqa gariirka iyo codku isku dhaco ay gariirku yeesho madhabka shaaficiyadu waa in lala jahro laakiin madhabka shaafici ma aha imaamu shaafici isagu wuxuu qabaa inaan aamiin kor loo dhihin oo dadka maamuumiintihii aamiin ay hoos u yihaahdaan waana sida madabka xanafiyadu ay qabaan walidaalika kitaabkiisa alum baa wuxuu ku leeyahay masaladan markuu ka hadlahayo imaamku hadduu aamiin yidhaahdo wala daalli yidhaahdo qaaluuha aamiinna uu yidhaahdo iyagana qaaluuha aamiin bay dhihi wa asmacuu anfusahum iyagaa ismaqashiin qolba naftiisu maqashiin walaa uxibu an yajharuu biha weliba aamiinta kor inay u qaadaan anigu ma jecli fain facaluu falaa shay aley haddi saa yeelaan dembi ma aha marka shaaficiyad iyo shaafici masaladan way kala yihiin madhabka imaamu shaafici waa ta'miinka hoos in loo akriyo waxaan u daliishadaan aamiintu waa duco duciya adkaartana asal waxaa u ah wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakiifatan waduuna aljahri min alqowl inaan kor loo dhawaaqin wey taasay u daliishadeen soomaalida inagu laakiin madhabka shaaficiyadan kale aan iska qabsanaye imaamu shaafici warkiisa waxbaaba iska yar madaahibta muslimiinta sida xanafiyadu aamintii in hoos loo dhahay qabaan dadka soomaalida ahaabaa tagay kuwaa yurub tagay baa la yidhio markaasay niman xanafiya masaajidkood buu yimid salaadii maqrib baa imaamkii waladaalii yidhi dadkii hadda hoos bay aamin u dhahin keligiiba aamin yiri dad dadkii dhammaan wax aamin yiri mar isagaa keligii baa kor ula dhawaaqay hadhow buu sheekanaya marka makhaayad buu fadhiyaa wariyaa maaragtay nimanka xasadnimadooda la xasadsanaa markii wala daalin imaamkii yiri bay iiga baxeen buri aaminti aamintii bay iiga baxeen keligayn baa ku soo haray meeshii laysu sheegi maayo ma yaqaana isa madhab inay tahay marka hala yaabina haddaad aragtaan hadda hindiga haddaad la tukataan aamiin kor loo yiri maqli maysaan inta axnaaftii haysataan marka wuxuu ku yidhi imaamu shaafici laftiisu saasuu qabaa laakiin ficilka saxaabada idaa qaala aamiin faquuluu mushaakala iyo tashaabuh kor loo qaadayo in laga fahmi karo marka la isu geegeeyiya saxaabadaa saa samaysay cid saxaaba oo inkirtay ama khilaaftay aan la ogeyn say culimmadu leeyihiin intaa marka la isu geegeeyo wamacana imaamihi biaamiina jahr meelay cuskata yeelan wa suuratu waljahru aw sirun usir wa cinda ajnabiyin ilunsaa tusir wa suuratu suurad baa sunno ah bacda alfaatixati suurad in la akriyana sunno weeye gaar ahaan labada ragcadood ee hore baa soo aroortay waxaan asalo xadiidkii jaabir ee saxiixa ibnu maajah iyo kayrkii ay wariyeen owlaha kunaa naqra'u fi اduhri wاlcasri khalfa alimaami fi اrakcatayni اluulayayni bifaatixati اlkitaabi wasuura wa fi اlukhrayayni bifaatixati اlkitaabi xilligii nabiguu tilmaamaya sal alه alay wasalam wuxuu leeyahay waxaan aqriyi jirnay duhurka iyo casarka imaamka gadaashii laba ragcaad suurado faatixadiiyo suurad baan akrihi jirnay labada ragcadoodee hore kuwa dambana faatixada keliya aan akrihi jirnay marka wa suuratunta waa labada ragcadoodee hore weeye salaaddu haddii ay saddex iyo afar gaarto kuwa damba ragcadaha gadaashood suurad in la akriya way bannaan tahay laakiin heerka sunanimadan ma gaarsiisana taasi waa suuraddii wa suuratun waljahru in kor loo akriya qiraa'adii aw sirun ama hoos loo akriyaa usira laga soo guuriye nabiga sal allau alay wasalam salaadihii baa qaybsan qaybna qiraa'adooda waa jahriyo kor baa loo akrin qaybna hoos baa loo akrin subaxa iyo labada ragcadooda hore ee maqribka iyo cishaha ah kor baa loo akrin duhur iyo casar iyo ragcadaha dambe maqrib iyo cishahana hoos baa loo akrin saasaa nabigu calayh salaatu wasalaam laga soo guuriyey saxaabadana qaar baa la weydiiyey markaasu waxay anagu nabigaan ku daba tukan jirnay famaa asmacanaa asmacnaakum wamaa akhfaa cannaa akhfaynaa cankum qaybtii qiraa'ada kor ugu akriyee nabiguna maqashiiyeyna waanu idin maqashiinaynaa kor baanu u akriyey qaybtii uu qiraa'ada hoos u akriyee naga qariyeyna hoos baanu u akriya waanu idinka qarin saasaa nabigeena laga dhaxlay sala allahu alayh wasalam marka saas darteed maca ay tahay salaadaha duhur iyo casar qiraa'ada hoos in loo akriyo haddana in wax la akriyaya dadku say u u gartaan marmar aayad qaarkeed in la maqashiyaayey dhib ma laha walidaalika saxaabadu leeyihin fi saxiixi wa kaana yusmicuna alaayata axyaana marmar buu aayadda uu marayo kor intuu u qaadana maqashin jiray si ay ogaadaan inuu xaqnayo inta kale nabigu waxay ku garan jireen salaada sirriyada ee hoos loo akrinaya marka la weydiiyey saxaabada maxaad ku garan jirteen inuu wax akriyayo waxay dhaheen biiraabi lixyatihi dhaqdhaqaaqa garkaan ku garan jirnay nabiga garkiisa qofku markuu wax akrinayo garka afki wax dhaqdhaqaaqa markuu dhaqdhaqaan garka dhaqdhaqaaqiisaan gadaal ka arki jirnay saasaan ku garan jirnay bay yidhahdeen mararka qaarkood way qiyaasi jireen wuxuu akriyayo waxay dhaheen nabigu alay sala slaam maalin buu salaada duhur buu sujuuday qiraa'adii ku sujuuday markaan qiyaasnay suuratu sajda inuu akriyey baanu qiyaasnay dhaheen qadarkeedii hadda wa suuratun suurad in la akriyo waljahru aw sirun baa usira la soo guuriyey oo labadaba nabigay ka sugan yihiin mid walbana mawdiciisii in lala jahriya in la siraysta waa sunna soo idinma soo dhihin faatixada bisinka in kor loo akriyo fashaaficiyadu waa sunna ay qabtaa aljahru bilqiraa'ati dhammaan waa sunna in hoos loo akriyo iyo tan kale labadaba kulluhum fii mawdicihi sunna weeye waajib maaha haddaad la wada jahartana way asixi haddaad wada siraysatana way asixi agtooda saa darteed bisinka kor maxaa loogula jahri waayey in shay sunno ah laga tegay ummadda loo qaybiyo salaado loo kala goosto say waxaa dadaan fiqiga shaaficiyada fahansanayn moodeen ma aha wa cinda ajnabiyin rag ajaaniba haddii lala joogay ka dhow yihiin meeshana tusiru alunsaa haweenkii tusiru hoos bay u akrisan gabadhii kor way ula jahri kartaa markay keligee tahay ama haween keliya yihiin ama maxaarimteeday agjoogto zawjkeeda iyo maxaarimteeda laakiin haddii ay tukanayso oo rag ajaaniba meelaha ka dhow yihiin khashyata aliftitaani iyadoo fitno laga baqayo hoos bay u akhrisanoo hoos bay u dhigan wa cinda ajnabiyin rag ajaaniba markay joogaan agtooda alunsaa haweenku tusiru way siraysanaysaa haweenaydii wakabiran lisaa'iri intiqaali laakiin maca tasmiici lictidaali wakabiran takbiirso lisaa'iri intiqaalin gadgadoonka iyo korukacayo hoosusaca kaloo dhan takbiirso markaad rukuucaysa allahu akbar dheh markaad ka toosaysana waa inaad takbiirsataa waawaase laga soo reebi doonaa markaad sii sujuudaysa allahu akbar dheh markaad ka toosayso markaad soo istaagayso saa darteed baa nabiga ka sugantaha calayh salaam xadiid ibni cabaas oo imaamu lbukhaari fii saxiixii ku wariyey yaa wuxuu leeya qataada wuxuu ku yihi ibna cabaas ou nin baan ku daba tukaday nin kaana yukabiru fii kulli khafdin wa rafcin mar kasta uu kor u kacayo mar kasta uu hoos u kacayaba allahu akbar buu lahaa markaasu ibna cabaas wuxuu yihi tilka sunatu abilqaasimi sala allahu alay slam waa sunadii nebi maxamed buu ku yihi sidaas riwaayad kaloo sunankaana waxay leeyiin kaana yukabiru fi kuli khafdin wa rafcin siraabaan ibni cumar cimraan ibni xusein iyo keyrkii lan cali buu ku daba tukaday cali baa wuxuu takbiirsaday fii kuli khafdin wa rafcin markaasu ibnu cimraan ba wuxuu yihi haadaa dakaranii bisalaati rasuuli lahi sal slam salaaddii nabi maxamed buu ninkan i xasuusiyey mar kasta oo kor iyo hoos loo kacaba allahu akbar laleeyahy waxaad ka soo reebtaa laakiin maca tasmiici in samica allahu xamidba xamida samic allahu liman xamidahu waa la dhihi lictidaali markii rukuucda laga soo toosiyo halkaa marka soo reeb fii kulli khafdin wa rafcinti rafciga ah ictidaalka tasmiic baad akriyay oo samica allahu liman xamida walidaalika فبخاري غيرkii waxay wariyeen xadيiثkii رفاcة بن رافع الزرقي رضي الله تaعالى عنه وأرضاه كuنaa نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم نaبgaan ku daba tukanaynay فلmا رفعa رأسه مiن الركعة الأولى رagcaddii ركوuعdii hore markuu madaxa kor u qaaday qاaلa سمع الله لمن xamda buu dhب صلوا كmا رأyتمني أصلي bخaaري مسلمna مiن xadيiثi أbي هريرة waxay ka wariyeen إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ويري فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد أما ربنا ولك الحمد أما ربنا لك الحمد انت هو رواية صاروري تسميع لها الضبع تكبير بالأخره في كل خفض ورفع اعتدال كامرك الله غريبه ويسوي إمامكنا سمع الله وله منفرد ككريه maamuumkuna rabbanaa walaka alxamdu buu dhihi maamuumku samica allaahuma ku dari nacam cinda shaaficiyati walidaalika uu ilaaqayo laakiin maca tasmiici lictidaalin waa dadka musaliinta oo dhan imaamku samica allaahu buu dhihi maamuumkuna samica allaahu buu dhihi ka keligeena samica allaahu buu dhihi rabbanaa walaka alxamduna waa la wadaagaa laakiin daahirka khabarka abi hureyre saxiixeynku maamuumka samica allaahu lagama rabo isagu ka jawaabi kan markuu h samic allah liman xamida isagu wuxuu hi rabbanaa walaka alxamd idaa qaala alimaamu samica allahu liman xamida faquuluu rabbanaa walaka alxamd wاrajulu raakicu jaafa mirfaqah kamaa yusawi dahrahu wa cunuqah rukuucii baa lagu tilmaamay haddaba marka waxaa lii warajulu ninka araakici oo rukuucsan jaafa wuu ka fogeynayaa mirfaqahu xusulkiisa ay can jambi dhinaciisuu ka fogeynayaa kamaa yusawi sidaa uu u simayo dahrahu dhabarkiisa iyo wa cunuqahu qoortiisa iyo luquntiisa simayo laba mas'aluu halkan ku sheegay masalada koowaad labadaada gacmood haddaan ciriiri ku soo riixayo jirin dhinacyada ha saarin caloosha hoosana ha gashan labada gacmood ka foge jaafaa mirfaqahu xusulkiisa wuu ka fogeynayaa ay can jambihi dhinaciisuu ka fogeynayaa waxaa kaloo uu sheegay mas'alada labaad kamaa yusawi sida uu simayo dahrahu wa baطnahu labadaba axaadiid badan bay ku soo arooreen waxaa ka mid a xadiidkii abi xumayd isaacidi toban saxaabada oo meel fadhido abuu qataadiya ay ku jiraan buu abuu xumayd wuxuu yidhi ana ana aclamukum bisalaati rasuuli illaah anaa salaada nabiga idinku aqaana iyagana muran lama gelin ayada tus baa layidhi si u tukaday markuu dhameeyena waxay dhaheen waad saxday saasuu u tukan jiray nabigu sal l slam markuu salaadii tilmaamayey buu wuxuu leeyahay wa idaa rakaca amkana yadayhi min rukbatayhi horta labada gacmood buu lowyaha si fiican ugu qabsan jiray dhab buu siin jiray kaanahu qaabidun calayhimaa bay riwaayaad kala dheheen inuu qabanayaad moodaysa si fiican buu ugu qabsanayay ko uma hasara dahrahu dhabarkiisuu toosin jiray oo dirinta ka dhigi jiray dhabarkana waa toosin jiray riwaayadka qaarkood wuxuu leeyahay walaa yansibu ra'sahu walaa yuqnicu madaxa kor uma taagi jirin sida waraabihi oo dhuwaagi hoosna uma foorarin jirin sida dameerihi dameerkuna madaxa kor uma qaado waraabana madaxa hoos uma dhigo madaxa wuu toosin jiro way sinaan jireen riwaayadka qaarkood baa waxay ku tilmaamayaan tabaraaniya keyrkii warinayaan iyo ibnu maaja xataa low suba almaau calaa dahrihi lastaqara xataa biyo waxaad moodaa dhabarkaasi u toosiyey ee biyo lagaga shubana inayna biyaha dhinacan u dareereen riwaayadna qaarkood sunanka waxay leeyihiin laa yaqbalu allahu salaata axadikum xataa yuqiima sulba ilaa dhabarka uu toosiyo haddaba dhabarka inaad toosisaa lagaa rabaa salaad intii la rukuucaysaa madaxa loo foororiyey saxma ma saxna haddii intaada rukuucda aada madaxa kor u taagtana ma saxna qaar waxaad arkaysaa dadka hadduusan xanuun jirin intuu hoosu yar foorsadhorka dhabar kor u taagayaa dhabarkuu kor u taagayaa madaxa qaarna waxaad moodaa madaxa hoos geli in la yidhi maaha madaxu waa inuu toosnaadaa waxay yidhahdeen seed ku qiyaasi dadka markii wixii samee la yidhaahdo waxaa fiican horta dad intaad agtiisa ku samaysa iga saxa inaad tidhaahdo laakiin adiga sidai kula qumanaato haddaad u samayso wax badan baa kaa qaldami haddaad istiraada tajwiid kanaa isbariyo cajalad baan dhegaysani de xuruuf walba xuruufta dhan mufahamaad ka dhigi way kaa wada khaldami somayda adag adiga tajwiid baan cajalad ka baran yidhaahda si wax u wada laaxmiyo ninka acmaasha qaarkood anaa isa saxaya yidhaahda saasoo kale u khaldamaa saa darteed waxay yidhahdaan gacmaha kor marka loo qaadayo oo juhda bannaan weji aan ku dhibayn baa jiroo sahlan gacanta haddaad kor u celiso iyadaa iscelinaysa marka dambe meelay ku istaagtay leedahay aar gacantaadii sida ahayd keliya sidan undheh markaysa soo celiso istaaji uma baahid marka gacanta kor inaad u qaadiyo inaad gacmaha saa tiraadiyo gacanta inaad dabaqaajiso uma baahnid inta xusulka ka hoosaysa iyadoo sida aad ahayd haddaad sidaa tiraahdo halkeedii way joogtaa iyadaa iscelina wadaa ataa usoo qaad iyadaa isjoojin waxaa kaloo la yidhahdaa halkan markaad soo gaadhaan abarka markaad caadi joogtay shaatigaadii iyo qamiiskaada qabta kuleetigu wuu ku hayey waa inuu silii kuu taabtaa madaxaaga markaad rukuucdo soo celi hoos hadduu kaaga kaco ilaa aad dareenta taabashada shaatigaaga markuu ku taabto buu madaxii toosan yahay ila markaa taagnayd wuu ku taaban yaha taabanaya madaxuna waa toosnaa wixii luquntaada saaraa ee ku taabanaya markaad taagnayd madaxu waa toosnaa sidii baa la rabaa markaad taagnayd dhabarku su u toosnaa baa la rabaa inuu toosnaado waxaa kaloo ku caawinayoo la sameeyaa lawyaha laba laabo markaad rukuucayso lawyaha lagu ha toosnaadaan haddaad lawyihii laabto waxbaa kaa afsi kaa noqon lugtu ha toosnaato lawyahana gacmaha ku qaboo ku celi gacmahana toosi oo gacmahana hallaabin lawyahana toosi gacmahana toosi dhabarkana si fiican markaa usii daa gacmahagu hadday toosan yihiin oo lawyaha toos u haystaan dhabarkaagana aada sii dayso wuu toosayaa dadkan ilahay dhabarkooda toosinaed cumuuman ma simin laakiin waa inta ugu badan aad samayn karta inta hal mid baa kuu dhiman in lagu baro markaad rukuucdo dadku in badan labtaa dhabarkaaga labada garab dhexdoodaa waa inaad wax yar dejisaa hadaad rabta biyayeena daadanin lagu yidhi garabka inta tuurta ee aadamuhu yar leeyahay yar deji inaad dejisa markaad rabta inaad barataan ku tilmaamay marka qofka hayso qofkaasi dhabarka intuu halka laabtaa gacanta kaa saaro dhabarkaagana ha yar riixo halka uu gaaro halkaasaa toosnaantiya waa meel de waaa salaada tababar bay u baahan tahay wax in la barto u baahan lakin dabakeedii hore ka war haday noqoto sidiya dhaqan bay dhinac iska noqon alaa kulli xaal yusawi dahran suu u simayo iyo wa cunuqahu qoortiisa iyo luquntiisa dhabarkaagii iyo luquntaadii inay silmaan oo isku toosnaadaan baa la rabaa yusawi dahrahu wa cunuqa halkaa luquntaada qoorta ah iyo dhabarkaaga waa inay toosaan madaxa hoosna hau celin korna hau qaadin toosta isku wada toosnaadaan baa yidhi nacmada kaga baxno walwadcu in la dejiyo lilyadayni labada gacmood baa bacda rukbati lawyada ka dambe lawyaha ka dambeeya manshuuratan xaalay tahay mid faruhu ay fidsan yihiin madmuumatan oo laysu dumay oo laysku dhejiyey lilqiblati qibladana loo jeediyey wuxuu yihi markii aada sujuudayso gacmaha iyo lawyaha lawyaha horeynaya lawyuhu ha horeeyaan gacmuhuna ha dambeeya wuxuu waxay u daliishadeen xadiis jumlo qeybtiisa hore uu nabigu yihi laa yabruku axadukum kamaa yabruku lbaciiru lawyaha yuusan hordhigan sida awrku lawyahu hordhigto laakiin xadiidka qaybtiisa dambaad tafsiir faahfaahin ku dartay oo wuxuu yidhi walyadaca yadayhi qabla rukbatayhi saa darteed sawaabku waxaa weeye walwadcu lilyadayni qabla arukbati weeye madhabku waa bacda arukbati oo lawyaha la horreysiin laakiin daahirka nasku qabla arukbati weeye oo gacmuhu waa inay horeeyaan walyadaca yadayhi qabla rukbatayhi gacmaha ha horreysiiyo oo gacmuhu ha ka horeeyaan lawyaha sidaa ayuu yihi nabigeena sal allau alah wasalam ilaa fuqahadu qowlkan ay qabaani waa qowl rag badan ay qabaan oo ibnulqayim laftiisu uu isku dayay fii zaadi ilmacaad inuu yihahdo xadiidka walyadac yadayhi qabla rukbatayhi xadiid maqluuba weeyo walyadaca yadayhi yadayhi bacda rukbatayhi wey ruwaadda qaarkood baa khaldamay biduuni xujatin wa daliilin afar allaahu lahu kadib wuxuu yihi manshuuratan iyadoo farihii la kala bixinayo madmuumatan faru gacmuhu way fidsan yihiina ma laabna markaad dhulka ku sujuuda dhigayso gacmuhu waa inaanay laabnayn haddana faruhu waa inayna kala qaadnayne aada faraha isku soo dhajisaa intaa kadibna qiblada waa inaad u jeedsataa saa darteedba waxay leeyihin qiblo ujeedintu waxaa loo daliishaday umirtu an asjuda calaa sabcati acdumin xubnahoo dhanna waxay u sujuudayaan itijaaha qiblada fakadalika alasaabicu iyadana saha ujeedsadaan bay yidhahdeen waa sunno in laysku qabtoo laysku ururiyana iyadana waxay yidhahdeen nabiga ay ka sugan tahay sifatu fii sifati salaatihi calaa kulli xaal nabig cala salaam waxau ku yihi filmusi fii salaatihi haddaad rukuucdo fadac yadayka calaa rugbatayka lowyaha markii la saarayey bay ahayd in la kala qaado farax oo marka lagu qabanayo wafarij bayna asaabicika la yidhi laakiin tan nabiga markay tilmaameen farihiisu way isku dheganaayeen oo way isku duubnaayeen bay yidhaahdeen warafcu baطnin saajidan can fakhidey warafcu baطnin calooshii kor in looga qaado saajidan xaaluu sujuudsan yahay can fakhideyhi labadiisa bowdo calooshaada kor inaad u qaado ilaa nabiga riwaayaadka ay ku tilmaameen nabigu ala slam neef ilmow xaraaya ilmo yaroo ari ah hadduu rabo xataa waa mari laha labada gacmoodna dhaba dhinacyadaada ka qaad oo nabigu xataa yuraa bayaadu ibtayhi ilaa kilkilihiisa cadiinkooda la arko kor buu u qaadi jiray gacanta ha isku dhajin calooshana lowga ha ku dhajin calooshana lowga kor uga qaad gacmahana dhinacaa ka qaad haddaynan ciriiri aad dadka dhibaysa ahayn warafcu baطni calooshii kor in looga qaado can fakhideyhi labada bowda saajidan xaala kownihi mid sujuudsan uu yahay mufariqan isagoo kala geynaya ka shibri intaa ka oo dhan ah bayna qadamayhi labada gumadoodna lugahaagana dambana haysa saarin cirbahe ilaa intaa ka dhan haysu jiraan tan hore waa gacmihii ka foge tan labaadna waa caloosha lowyaha ka qaad labadaba sixatu riwaayaatihim ishkaal iyo mugdi kuma jiro waxaa soo haray mufariqan isagoo labada lugood kala qaadaya ka shibri intaa ka u dhiganta bayna qadamayhi labadiisa lugood buu kala qaadayaa gomadihiisa intaa ka u dhigantuu kala fogeynayaa waana sida jamhuuru ahlilcilmi ay qabaan daahirka sunnadana u dhow oo asalkii qiyaamkii la kala taagnaa iyo tafriiqihaa ma jiraan wax daliiloo asaxay oo isu soo dhoweynaya amaa xadiidka caaisha radia allahu canha wa ardaaha nabigoo sujuudsan baan deydeyey markaasay gacantaydu taabatay riwaaya abu daauud riwaaya waxay ku dartay ibnu khusaymi iyo kayrkii ay wariyeen raasan bayna caqibayhi labada cerboodna nabigu waa isku dhajiyey sheknaasir waa taxsiiniyey laakiin taxsiinkaasi khata way riwaaya shaada wey dhammaan ruwaadii sixaaxa iyo kayrkood ku wariyey xadiidkaas ereyga xadiidku waa saxiixeynka raasan bayna caqibayhi kuma darin walidaalika ibnu khuseyma markuu warinayay fii saxiixii wuxuu yihi insaxad hadday asaxdo oo wuxuu ka shakisanaa in riwaayadan ay asaxday sidaasoo kale waxaa tilmaamay culimo badan oo kala duwan baabu shuduud haddii la yidhaahdo qawaaciddii shuduudka riwaayada way ku dabaqmaysaa waxaa intaa u dheer hadduu nin iqa oo xoog badan warin lahaa maxaa kaa dhici lahaa yaxya bnu ayuubi alkhaafiqi almasri oo aslan bixifdigiisa la dursanaa baa haddana laftii keliyoobay isagoo sidiisaba la dursanaa xifdigiisa buu jamiicu iqaad khilaafay marka kayru yaxya bn ayubi alkhaafiqi laa yaquulu raasan bayna caqibayhi walidaalika qawaaciddii shuduudka in waxaa dhici karta xadiidka intuu dhaafo inuu baabu nakaara galo ninka xifdigiisa dacfi ku jira iqaadko dhan inuu kala keliyoobay ziyaadadaasi ma sugna walidaalika binaha lagu binayo istixbaabkana daciif weeye waxaa sawaaba sidan mufariqan ka shibri bayna qadamayhi baa saxa wajalsat raaxati khafifanhaa jalsat araaxati khafifanhaa fii kulli rakcatin taquumu canha wa rakca jalsat araaxati jalsada nasashada khafifanhaa fududee taasoo fii kulli rakcatin ragcad kasta ku jirta taquumu canha aada ka kacayso ka istaagaysa adoon wax kala u fadhiisanin ragcadihii waa laba ragcad gadaasheed aad atixiyaadsanayso fadhi rasmi aa fadhiisanayso iyo ragcadaan atixiyaad ka dambaynin oo toos u istaagayso ragcadaha watarka ah ragcadda koobaad iyo kuwa afar afarta ah ragcadda saddexaad in atixiyaad lahayn ama afarta hore shan ragcadood ood isku bixinayso oo sunno ah sunnadii haddaad shanta ragcadood hal atixiyaad ka dhigayso nabiguna waa samey sal sl shan ragcadood hal atixiyaad sida muslim wariyey afarta horeba sifadeedu haddaba ragcaddii aan tashahud ka dambaynin ee gadaasheed atixiyaad aadan u fadhiisanaynin ee sujuudda waxa ku xigaayay taquumu canhaa inaad ka toosto istaagto ay tahay ragcaddaasi jalsatulistiraaxa ay leedahay jalsasha yaroo nasasho ah waxaana asaba xadiidkii bukhaari abuu xumayd uu ka warinayey ee uu leeyahay nabigu cala sl wakaana إdا فإdا kاana في witr min صaلaaتihi lam ynhad xatىa ystawiya qاacida hadduu ragcad dheerste tiro dheera joogo koobaad iyo saddexaada nebigu ma istaagi jirin ilaa uu si fiican u fadhiisto jalsaة ااstiraaxa la ihahdaa haddaba markaa sujuuda ka soo toosto toos haddaa isaga istaagto way asxi salaada laakiin waxaa sunno oo fiican inaad gadaal usoo fadhiisato markaa kadibna istaagto ama xadiidka kaana yaquumu kaanahu sahmu sidii fallaar la garay buu nabigu sujuudo mar ka soo baxo u istaagi jiray culimo badan waxay yidhahdeen xadiid mawduuco beenawey waxba kama jiro hal mas'alaa halkaa idinkaga soo bixi marka takbiirtii baa kaaga soo bixi goormaa la takbiirsan markay salaadu jalsatulistiraaxa leedahay fii kulli khafdin wa rafcin takbiirtii ma laba takbiiroodba mise waa hal takbiir asaxiixu hal takbiira wey hal mar baa la takbiirsan goormaa la takbiirsan akaruculamaai waxay leeyihiin markaad istaagaysa wey ee markaad sujuuda kasoo kacda maaha waad soo istaagi waad fadhiisan allahu akbar baa dhihi marka alkaa istaagayso arrintaasi ka samayn la-aanteeda culimmadu cilad iyo sabab bay u yidhaahdeen sababtay cillada u yihaahdeen waxay yihaahdeen ninkii dadka horta macmuum iyo imaam wej lagu tafriiqiya ma jiro imaamkiina hadduu allaahu akbar yidhaahdo oo uu sii fadhiisto ma'muumiintii baaba dhaafiba waa laga hor istaagi haddana way dhacdaa sooma imaamkii allaahu akbar buu soo dhigu fadhiisan ma'muumiinti iyagu orod bay ku dhaafeen ma'muumkuna imaamka inuu ka hormaro lama ogola waad soo toosi markaad fadhiisato kadib baad allaahu akbarta ku istaagi wa jalsat araaxati jalsada istiraaxada khafifanhaa fududee fii kulli ragcatin jalsadaasoo fii kulli ragcatin ragcad kasta gasha ragcadtaasoo taquumu canha aada toos ugu istaagayso tashahud iyo taxiyaad uma ka dambaynin fasabbix tasbiixso in rakacta haddaad rukuucdo oo in tasjuudi haddaad sujuuddo soo rukuucdana subxaana rabbi alcadiim dheh sujuudana subxaana rabbi alaclaa dheh wadac daji saar cala alfakhdayn yadayka labadaada gacmood cala alfaki fakhdayni labada bowdo fi tashahudi markaad taxiyaadsanayso markaad taxiyaadsanaysana labada gacmood labadaada bowda saar bowdana ilaa lowga laga gaaro fakid baa la yidhaahdaa oo nabigu alay sala sifadii yadayka labadaada gacmood wey wadac yadayka daa dambe labada gacmood cala alfakhdayni fi tashahudi qaabkaan u saaraa kayfiyada ii sheeg naashidan wadmum gacantaada laab naashiran wadmum isudun gacantii faraheeda naashiran adoo fidinaya yusraaka bidixda farihii isku isu dhowee fidina gacanta bidix kow waqbid waxaad laabtaa siwaa sabaabatin fartan wax lagu caaya wixii aan ahayn yumnaaka gacantaada midig gacantaada midig fartan wax lagu caaya marka la iscaayo saasaa la ysdhahaa soomaha fartan la ysku caaya sabaabana waa la yidhahdaa musabixana waa la yihahdaa waana lagu tasbixsadaa waana la ysku caayaa marka sabaaba hadii lagu yihahdaa waa xashaqa ay qabato musabixa haddii lagu yidhahdana waa shaqo ay qabato saa darteed gacanta midig faraheeda laab markii tan laga reebo suulka ku xigta gacanta bidixna gacan farahintaa isku qabato fidi saa labada lugood u kala saar gacanta midigna ta midig saa bowdada midig ta bidixana bowdada bidixaa saar walidaalika ibnu cumar buu tilmaamay salaada nabig alay sl sl imaam muslim iyo keyrkii warinayaan wuxuu yihi kaana idaa jalasa fi salaati hadduu fadhiisto wadaca kafahu lyumna calaa fakidihi lyumna gacantiisa midigtaa bowdadiisa midigta uu saari jiray wa qabada asaabicahu kullahaa farihiisoo dhanna waa laabi jiray wa ashaara biusbucihi alatii tali libhaama farta suulka ku xigtana wuu korbuu wax ugu tilmaami jiray wa wadaca kafahu lyusraa calaa fakidihi lyusraa gacantiisa bidixdaana wuxuu saari jiray bowdiisa bidixdaah baasitahaa calayha isagoo ku dul fidinaya gacmaheeda ay faraheedu fidsan yihiin gacanta midigna wacaqada alaaan wa khamsiina sidii tirada saddex iyo konton buu jeiu samayn jiray tiro carabiga ah shantu markii konton iyo saddex la qoraya shan iyo saddex baa la qoraya shantu waa eberka luqadahan cara weeye ama wareegaa wareegsan ee xiran wey saddexduna waa saddex erig iyo xabad kor u taagan oo ta saddexaad ku taal wey marka waxay yidhaahdeen riwaayadka sii fasa faahfaahiyey suulka iyo fartan la taagay fardhaxada ku xigta baa baa waxaa la samaynayaa xalaqad wareegsan baa laga dhigayaa marka haddaba markii sida aada u qabato dhinacan haddii laga eego shantii wey labadaa farood baad xalaqo ka dhigi shantii halkaasay ka soo bixi kuwana waa laaba yihiin saddexdii wataas saddexdiina wataas carabiga ahayd shantii ebertiina shantiina wataas farihii haddaba sidaasaa dhihi wacaqada alaaan wa khamsiina sidaas wey wa cinda ila allahu markaad soo gaartana falmuhallila tii tawxiidsanaysay irfac kor yeed fartii tawxiidsanaysay ee musabixada ahayd waa isleeyadii muhaliladu tii tawxiidka ilaahay waxdaaniyadiisa tilmaamaysay kor u qaad litawxiid iladii kii kala yeelkiisa sallayta lahu aada u tukatid ilaahay tawxiidkiisa kor u qaad ishaaradu waa goorma wuxuu leeyahay fartu hays hoosta isaga deganaato laa ashhadu an laa ilaaha markaad tidhaahdo fartii tawxiidka tilmaamaysa kor u qaad ishaaradu halkaasay ka bilaabataa buu yihi wa cinda ila allahu laa ashhadu an laa ilaaha ila allaahuda kor ugu qaad falmuhallila fartii tawxiidsanaysay irfac kor yeel maxaad u keliyeeli xikmadda ku jirta litawxiid iladii allihii inaad keli yeelayso waxdaaniyadiisa qirayso sallayta lahu isagaad u tukanaysay masalada masaladii ishaarada weeye nabig ala slam wakaana yushiiru biisbuucihi baa sugan laakiin wax riwaayo oo ku sugan intaan ogahay ma jirto waktiga kor loo qaadayo wa kaana yarfau yushiiru biha yarfacuhaa yushiiru biha inuu kor u qaadi jiray kuna ishaari jiray baa sugan daahirka riwaayada wuxuu noqonayaa markaas haddaan wakti kor loo qaadayey oo gaara uunan sugnayn ishaarada iyo rafcigu inay jamiicu tashahud yihiin sidaasaa daahirka riwaayada u dhow lafdigeeda maadaama tawqiid wax qaybqaybiyey aan jirin wa amaa taxriik iyo dhaqdhaqaajintu falam yasix ma sugna oo riwaayadaasi waa riwaaya daciif oo shaadaa weye wain kaana sheekh naasir haba taxsiiniye liannahu riwaayadaasi xadiidkaas caasimnu kuley shan iyo toban hiqaadaa wariyey hal nin baa kala keliyo wey zaaidata bnu qudaama la yihaahdo in zaaidata bnu qudaama la yihaahdo keliyaa la keliyoobay walidaalika abu daawuud markuu riwaayadaa wariyey wuxuu leeyah غayru qudaamata hayru zaaidata laa yaquulu yuxarikuhaa yuxarikuhaa zaaide waxaan ahayn culimmada kale kuma darin labadii sufyaan iyo labadii xamaadeenka iyo bishr bnufadal iyo raggii oo dhan bay sugeen walidaalika asaxu lqowleyni haddii baabu shuduud la xukumayaay inay shan iyo toban ruwaadii iqaadka aimadii iyo xadiidkuna saxiixeynka iyo keyrkood ku yaalla aanay sheegin oo zaaidata bnu qudaama keligii xasuustaay qowl iyo wej baciida weeye waaxid iyo wadar waaxidkaa waalan wey isagaa wax ka qaldan yahay saa darteed muxaqiqiinta ahlulxadiidku waxay qabaan riwaayadan yuxarikuhaa inaanay asixin oo riwaaya shaada tahay halkaa waxaa ku baxay inay sunno tahay baa ku baxday meesha riwaayada baxigan uu qoree maطbuuca ninka reer yaman ee ardadii sheekh muqbilana albishaara fii taxriik الshuduudi wa hubuut اlishaara baa duruudoo dhan oo faahfaahsan ka helaysaan iyadaadna u doonan kartaan wاthaani ta labaad min tasliimatin oo tasliimada salaada looga baxaana sunno wey markii tashahudka marka la ishaaradani waa sunna markii salaada aad ka baxaysa asalaamu calaykum ta hore waa rukni waan soo marnay asalaamu calaykum ta labaadna wathaani ta labaad oo min tasliimati iltifaatihi ka bixitaankii iyo dhinacdaygiisa salaadiisa ahna iyadana sunno weeye laba sunnay halkaa xambaarsan tahay asalaamu calaykum ta labaad waa sunno kii hore aad salaada kaga baxday nabiguna waan soo sheegnay marar mid inuu ku gaabsan jiray mar labaadna waa mid labaadna waa sunno inaad hareeraha daydo wal asalaamu calaykum assalaamu calaykum tiraahdana iyadana waa sunno laakiin adoo horay fiirinay assalaamu calaykum haddaad dhahdo salaaddi waa ka baxday salaaddii ka bixitaankeedii waayo nabigu markuu lahaa wataxliiluha tasliimu assalaamu calaykum baa looga baxaa kuma xirin shardigeeda midig iyo bidix in la ego ama inay sunno tahay nabigeenaa ka sugantahay xadiidkii ibnu mascuud imaam muslim iyo keyrkii wariyeen kaana yusalimu can yamiinihi assalaamu calaykum wa can shimaalihi assalaamu calaykum riwaayadka qaarkoodna waxay ku dareen xataa yuraa bayaadu khadihi ilaa dhabankiisa cadiinkiisa laga arka gadaal dadka joogo labada dhinac buu fiirin jiray marka assalaamu calaykum assalaamu calaykum uu nabigu dhihi jiray sala allahu alayh wasalam salaaddii inaan ka baxnay waad aragtaan soo maha salaaddii markii saa looga baxayo waxaa kaloo sunnaa buuri wa niyatu lkhuruuji ka bixitaan inuu niyoodo min salaatihi tasliimtan si uu ajir uga helo wa inamaa likulli imri'in maa nawaa weeye inuu khuruuj mina salaati niyoodo oo isagoo kaafila uusan dhihin yowil imaamu imaamku wuxuu niyoonayaa xaadiriihi kuwa la joogo bisalaami salaamta niyoonaya oo assalaamu calaykum assalaamu calaykum markuu leeyahay dadka midigtiisa iyo dadka bidixiisa uu salaamaya ula niyoonaya wahum iyaguna nawow waxay niyoonayaan raddan inay ku radin ay u jawaabayaan calaa haada alimaami jumladan waa iska istixsaan maahane wax daliiloo muctabarah ay leedahay anigu garan maayo isna salaadiisuu kaga baxayaa iyaguna salaadooday kaga baxayaan laakiin niyadana haddii lagu darana wax gaara oo diidaya garan maayo yowil imaamu wuxuu u niyoonayaa bisalaami salaamtuu salaada kaga baxayo xaadiriihi dadka la jooga ee ma'muumiintuu salaamayaan wahum iyaguna nawow waxay niyoonayaan raddan inay uga radiyeen ay u jawaabayaan calaa haada alimaam inay u jawaabayaan imaamka salaamtii uu salaamay ayay niyoonayaan halkaasay arkaanu salaad iyo sunankeedii ku dhammaadeene insha allah waa shuruuط salaad iyo habeen dambe subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk